degmada guriceel ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan toban iyo shan arday oo baratay xifdinta qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madrasada culuumta islaamka ee beder munaasabada ayaa waxaa kasoo qeyb galay bahda waxbarashada culimo udiin maamulka maxadka macalimiin waalidiin haween odayaal iyo ardayda loo qabtay munaasabada maamulaha macadka beder macalin aadan xuseen nuur ayaa ka warbixiyey muhiimada iyo heerarka ay soo mareen ardaydan alqira'a walkitaaba ardaydii in la baro akhrista iyo qoraalka laguna baro kayfiyo aad iyo aada u asri ah fududna lagu baro markii la baro ka gadaal ardada waxay bartaa taxfiid alqur'aan alkariim ayay bixisaa ayadana ugu talgashay wakhti macduud ah in ardada lagu baro danaynaya dadka raba in qur-aankii ay hifdiyaan wakhti macduuda lagu soo saaro saddex madrasatulbeder waxay bixisaa tasiihu tilaawa in arabkii lagaa toosiyo akhrintiina lagaa toosiyo maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu manadaystay qur-aanka kariimka ayuu nagu manadaystay waxay bixisaa madrasatulbeder takalum biluga carabiya ku hadalka luqadda carabiga bixin doontana toddobada waqti ay ku bixi doontana ustaad oo khaasa aan uga talgelnay asagana khibrad iyo aad i aad u sarayso u leh jaamic ah ku bixin doonana waqti macduud ah bulshada ku dhaqan guriceel iyo nawaaxigeeda waxaan ugu bishaaraynaynaa madrasatul beder inay ku soo dhowaadaan waxaan leeyahay alfa mara aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaar ka mid ah marsalafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey cunugu ilqabowsi wuxuu noqonayaa markii aad aragtid isagoo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala akhrinaya ilaahay subxaana wa tacaalana adeecayo laakiin ilqabowsiga annagu waxaan u aragnaa inay tahay cunug qurux badan oo caafimaad qaba inaan aragno iyo maaragtay ayaan waxaan u aragnaa inay tahay ilqabowsiga rasmiga ilqabowsiguna waxa weeyaan maalinkaad aragtid cunugaaga oo kitaabka gacanta midig ku haysta oo dugsiga aadaya qur-aanka baranaya sumcad iyo magac fiican ku dhexle dadka ahludiinka markaas baad ku ilqabowsanaydaa cunugaaga ilaahay subxaana wa tacaala u mahad celiya oo idin soo gaarsiiyey meeshaas wanaagsan halkaasna ka sii wada darajada hadda aada joogtiin xafladdaani waxa loogu xafladaynayo waa qur-aanka kariimka qur-aankana waxaa fadli ugu filan iyo ahmiyad iyo weynin inuu yahay hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala loo soo dhiibay malaa'igta ilaahay midka ugu fadliga badan
sheekha mudariska ah oo masaajidka jooga wuxuu u baahan yahay arday wax qori kara waxna akhrin karo waxaasoo dhan macalinka soo saaray ayaa ka asalsan ayaa ahmiyad ka leh oo amarka ilaahay subxaana wa tacala inaan qaadanayo waajib nagu tahay dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo macadka beder tan iyo markii la aas-aasay